halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eedood si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka sagaal iyo afartanka mitrban hirarka geeska afrika internetka ood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad afar iyo tobanka bisha februari sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed
marka waxa weeye dee cabsi cusub iyo warwar cusub iyo dhibaato cusub oo soo korodha weeye xagga dawladda marka laga eego iyo dadka shicib weynaha laakiin al-shabaab iyaga waxay u tahay dee faan cusub inay halkaana gaari karaan oo khidada cusub la yimaadeen inay diyaaradihii khatar galiyen
rofeor axmed ismaaciil samatar oo ka hadlayay waxay uga dhigan tahay al-shabaab sheegashada qaraxii diyaaradda daalo oo hornaantii bishaan lala eegtay iyadoo markaasi ka socdaasha magaalada muqdisho kuna sii jeegtay jabuuti qodobada kaleed idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a antonin skelia oo ah garsoorihii ugu muddada dheeraa maxkamadda sare ee maraykanka oo xalayta geeriyooday sidoo kale waxaan idiin haynaa toddoba ka mida siddeed qof oo horay maxkamad kenya ay u xukuntay kadib markii ay xuduudda kenya iyo soomaaliya ka gudbeen oo dib u helay xorriyadoodii qodobadaas iyo kuwo kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaad maqli doontaan balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
garsoorihii ugu muddada dheeraa maxkamadda sare ee dalkan maraykanka antonin skelia ayaa dhintay goor hore oo sabtidiiya master skelia ayaa la sheegay inuu geeriyooday isaga oo hurdaa habeennimadii sabtidu soo gelaysay madaxweynaha dalkan maraykanka ayaa tacsi u diray qoyskii uu ka geeriyooday iyo guud ahaanba qaranka maraykanka walbaahinta dalka maraykanka ayaa lagu baahiyey in uu ku geeriyooday gobolka texas isagoo da-diisu ay tahay sagaal iyo toddobaatan jir skelia waxauu madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ronald reagan uu xilkaasi u magacaabay sanadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo sideetankii muddo sagaal iyo labaatan sannadoodana waxa uu ka tirsanaa garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalkan maraykanka oo ka kooban sagaal garsoore shan ka mid ah ay kasoo jeedaan amaba laga soo magacaabay dhinaca jamhuuriga halka afar kalena ay ahaayeen dhinaca dimuquraadiga
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa waxa uu ku celiyey xaqiijinta xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya maraykanka iyo yurub isaga oo sheegay in maraykanka uu dano xididdo dhaadheer uu ka leeyahay adkeynta xiriirka u dhexeeya yurub iyo maraykanka iyadoo ay jiraan xiisado ku salaysan ruushka iyo sidoo kale qulqulka dadka qaxootiga ee gaaraya qaaradda yurub isagoo ka hadlayay magaalada munikh shir jaraa-ida oo xalay oo sabti ahayd ka dhaca ayaa keeri waxa uu xaqiijiyey mar kale xulifada maraykanka inay la barbartaagan yihiin kaalmeynta dhowrka weji ee mushkiladaha ku habsada yurub oo ay u baahan yihiin in lala garab istaago maadaama ay saaxiib la yihiin washington waxaa wax lagu farxaa ayuu yidhi master kerry in taariikhda in aan la tacaalayno qaar badan oo ka mid a dalalka guulaysta iyo kuwa haatan baqarka waa dalalka guuldaraysta ee qaar ka mid kuwa haatan qarka u saaran inay guuldaraystaan waqti wada qura wuxuuna intaasi ku daray in uu doonayo in uu caddeeyo sida dowladda maraykanka iyo madaxweynaha dalkan maraykanka barack obamaba ay qabaan in yurub haatan ay ka adag tahay sidii hore ay u ahayd marka la eego iskaashiga ay leeyihiin iyo si wada jira inay u wajahayaan ka jawaabista dhammaan caqabadaha haysta haatan dalka maraykanka ayaa gantaalo dheeraad ah oo kuwa hawada difaaca geeyey dalka kuuriyada koonfureed waxaana tallaabadani ay u muuqataa inay jawaab u tahay tijaabadii nukliyeerka gantaalaha riddada fog ee ay samaysatay kuuriyada waqooyi taliyaha ciidamada maraykanka ilaalada ka haya kuuriyada koonfureed thomas fendel ayaa sheegay in dhoolatusyada noocan oo kale ah ay xaqiijinayaan in dowladda maraykanku ay mar walba diyaar u yihiin in ay iska difaacaan weerar kasta oo kaga iman kara dhinaca kuuriyada waqooyi iyaga iyo xulufadooda geynta gantaalahaasi dhinaca kale waxa ay ku soo beegmayaan sida la sheegayo iyadoo in saraakiil kuuriyada koonfureed ka socota ay toddobaadyada soo socda maraykanka ay kala yeelan doonaan kulamo ku saabsan sidii gantaalaha difaaca hawada sare oo casriya loo geyn lahaa jiidaha hore ee laga difaaco kuuriyada koonfureed
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aan ku bilownay ururka al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda daala airline ee horaantii bishan februaayo lagu qaaday xili ay ka dushay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayna kusii jeeday magaalada jabuuti ee dalka jabuuti war ay al-shabaab soo dhigeen baraha internetka ayay ku sheegeen in ay bartilmaameedsanayeen waxay ugu yeereen sirdoonka reer galbeedka iyo turkigii saarnaa diyaaradaasi sida ay ku sheegeen war ururka uu soo saaray shalay oo sabti ahayd haddaba maxaa xilligan kusoo beegay in al-shabaab ay sheegato qaraxa diyaaradan iyadoo ay kasoo wareegatay muddo dhowr iyo toban cisha saameyn intee leeg ayayse ku yeelan kartaa ganacsigii duulimaadyada caalamiga ah ee sanadihii ugu dambeeyey tagaya magaalada muqdisho waxaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba aan wax ka weydiiyey oo falanqeynaya rofesor axmed ismaaciil samater oo ka dhiga culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha macadka james wallis ee jaamacadda maclaster ee gobolka minnesora ee dalkan maraykanka
mahadsanid walaal dee adduunyadu way arrintaa hore uga hadashay waxaana laysla gaadhay tala ah adduunyada in al-shabaab ay arrintaa ku lug lahaayeen oo ay iyagu isku dayeen diyaaradda intay qof dirteen qofka loo dhiibay markii ay ka duushay magaalada muqdisho ay ka baxaysay qof ka shaqeeya airportka muqdisho meesha lasii dhigtay isagu markaa qofkaasi uu u dhiibay qofkan inuu isku sii xidhxidho arrimaha qarxaya deetana diyaaradii u sidaa ku raacay oo securitygii au dhaafay dabeetana diyaaradii au dee isku dhex qarxiyo marka adduunyadu arrintaa way isku raacday in al-shabaab iyo de inta la xidhiidha ay shaqa ku lahaayeen taa waa laisku raacay waa garta al-shabaab waxaa lagu yaqaanaa markay fal noocaas oo kale oo weyn ay geystaan in ay hore ka sheegtaan marka dad badan waxa ay su-aale ka keeneen haatan waxaa kusoo beegay muddo kadib inay sheegtaan de waa kolba siday ilan hadday dadku dagaal ku jiraan amba argagixisa ha noqoto amba kuwa dawlad ciidamo ay leedahay dawladdu ha noqotee dagaal marka lagu jiro dee kolba warka aad doonaysa adduunyada inaad gaadhsiiso waa inaad ku xisaabsantaa waktiga ugu habboon marka anigu dee guntooda hoose ma ogi laakiin waxa ay la tahay uun xisaabtooda markii ay dhiganayeen adduunyadiina ay aragtay in tuunkii uu soo dhawoobayo in iyaguna markaa sheegtaan sheegashadaana dee wax ugu koordha xagga magaca ma ogiyo anu wax kaga dhacayo ma arkayo sida iyagu doonayaan al-shabaab waa gartay marka bal waxaad ka warantaa ee kaba soo qaad shirkadda ee markii horeba lalahaa dadkan rakaabka inay qaadaan la damacsanaayo ee turkiga saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa ayay kula tahay dhaqdhaqaaqyadoodii tegista magaalada muqdisho iyo guud ahaanba ee howlihii ay ka wadeen soomaaliya aad iyo aad dee marka hore horta waa arrin soo korodhay oo ilaa dee intii al-shabaab ay dansheen ee ay arrimahan galeen argagixisada dhiigga badan daadisay waa markii ugu horreysay ee diyaarad ay galaan ee ay qarxiyaan marka waa farsamo cusub oo usoo korodhay al-shabaab xaggooga laakiin dee naxdin weyn iyo khasaare weyn ayay keenaysaa oo diyaaradihii waddanka soomaaliya ka shaqaynaya gudihiisa amba dibadda u baxayay baqdin weyn ayay keenaysaa kharash badan in la geliyo ayay noqonaysaa eerboorada iyo diyaaradaha lafahaantooda iyo baaridda dadka howlo badan in la geliyo waana kharash miidhan xitaa saacadda iyo waktiga ayay cunaysaa oo dadku markay xamar oo kale ka duulayaan waxaa laga yaabaa iminka dee inay waktigan la soo dejiyo qawaaniin cusub oo ah qofku inuu yimaado saddex saacadood horteed oo hore loo baadho markaa dhibaatooyin fara badan oo xagga kharashka ah saacadda oo sii badanaysa cabsi dadka gelaysa in diyaaradii ay tahay mid nabadgelye ku duuli karta kusoo fadhiisan karta waxaasoo dhan horta way u keenaysaa dadka rakaabka ah iyo dadka diyaaradaha le iyo dee maxaan ku dhahayay nabadgelyadii diyaar eerbooradii ku yaalay soomaaliya ta kale waxa weeye dadkii kale ajnebiga ahaa iyo diyaaradihii ajnebiga u baxayeen lafahaantoodu inay dib imka uga warwaraan oo marka iyaga lafaantooda hadday doonayaan inay sii wadaan inay diyaaradahu u yimaadaan amba ay ka yimaadaan wadamada kaleo turkiga uu ka mid yahay waa inay kordhiyaan ilaalintii diyaaradda iyo nabadgelyadii oy xoolo badanba geliyaan marka halkaana waxaa ka imanaysa rabshad ku saabsan dee arrinta inconvenience iyo hawlihii oo sidii dee loo doonaya aan u dhacayne hawlo kale iminka ay soo gelayaan oo waqti iyo kharashkii waxaasi ay badanayaan Ah, sida haatan ay u sheeganayaan haddayba dhab u tahayba al-shabaab ee muddo dheer ayay geysanayeen weeraro kala duwan mid walbaba taatiko cusub iyo hanaan cusub ayay u geysanayaan oo ay ku imaanayaan markay geysanayaan kaba soo qaad weerarka hadda diyaaradaasi laba nin oo laabtoob nin u dhiibayo oo labadana sh- airportka shaqaalihiisa ay ka mid yihiin sida la sheegay ayaa muuqanaysa marka een, arrimahan dowladda maxaa la gudboon ayay kula tahay inay bal dhinaca amniga xataa wax uga qabato waayo al-shabaab maalba waxay la imaanaysaa qidad hor leh Right.
oo ay wax ku dhibaateynayso dee waddan walba adduunyada kolley een, een, nabadgelyadu waa ta ugu horeysa ee dowladi ay qabato dowladina hadday dhab tahay arrinta ugu horeysa ee ay ka adkaanaysaa waa inay noqotaa nabadgelyada waddanka amba wixii xuduudada ka soo gelaya ama waddanka gudihiisa dadku inay ammaan heli karaan marka safarka diyaaraduhu taasi ayuu ka mid yahay nasiib darradu dee waxa weeye dowladda soomaaliya ee muqdisho fadhida oo kartideedu ay aada iyo aada daciif u tahay ee oo dee waddankan markii ay dowladdii ka burburtay muddo imika shan iyo labaatan sannadood laga joogo in ku dhow ee, waxa weeye in wax quwad leh oo nabadgelyada waddanka gudihiisa amba dibadda xuduudadiisa amba dee eerboorada iyo dhulkaasi ka adkaata ayaan weli jirin ee, marka waxa weeye dee een, cabsi cusub ee, iyo warwar cusub iyo dhibaato cusub oo soo korodha weeye xagga dowladda marka laga eego iyo dadka shicib weynaha laakiin al-shabaab iyaga waxay u tahay dee faan cusub inay halkaana gaari karaan oo khidada cusub la yimaadeen inay diyaaradihii khatar geliyeen professor axmed ismaaciil samater oo ka dhig ah culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha macadka james wells ee jaamacadda macalester ee gobolka minnesota oo goordhoweyta khadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington warbaahinta dalka maraykanka ayaa xalayto lagu baahiyey inuu dhintay garsoorihii ugu muddada dheeraa ee ka howlgala maxkamadda sare ee dalkan maraykanka antonin scalia oo da-diisu ahayd sagaal iyo toddobaatan jir scalia waxa uu madaxweynihii hore ee maraykanka ronald reagan uu xilkaasi u magacaabay kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii waxaana dirba siyaasiyiinta maraykanka laga dareemaya in laysku maandhaafsan yahay sidii loo soo magacaabi lahaa garsoorihii isaga bedeli lahaa haddaba xalayto ayaan khadka telefoonka ee magaalada minnesota waxaan kula xidhiidha gobolka minnesota cabdiwaaxed sheekh cusmaan qalin leh oo ah sharciyaqaan wax ka dhiga jaamacadda minnesota
Eh, runtii garsoorahani waa garsoore caan ah eh, anthony scalia ayaa la yidhaahdaa waxa eh, magacaabay madaxweyne ronald reagan sanadii kun sagaal boqol iyo sideetan iyo lixdii Eh, waxaa lagu tiriyaa inuu yahay runtii garsoorayaasha ugu saameynta badan leh ee casrigan hadda iyo gaar ahaan qarnigan hadda eh, aan ku jiro Eh, wuxuu ahaa dabcan nin lagu bartay muxaafidnimo iyo in eh, uu dastuurka iyo turjumaada ama fasiridda dastuurka la fasirayo ee uu yahay qof aada iyo aada ugu ad adag ee ee arrinta ee dastuurka ee kana soo horjeeda ay in mar walba dastuurka loo fasira qaab la jaan qaadaya isbedelada bulshada ku dhacaya hadday yihiin qaar ee siyaasadeed qaar bulsho iyo iyo wixii la mid a marka dabcan wuxuu ahaa haliyeyga ee muxaafidiinta ama garabka midigta ayaa uu ahaa waxaa soo magacaabay madaxweyne xisbiga jamhuuriga ah oo republican ah ee wuxuuna ee, lagu bartay oo lagu yaqaanay ee, dood adag qoraallo runtii ee, nuxurkoodu aada u qoto dheer yahay ee, wuxuu aada iyo aada had iyo jeer ula doodi jiray oo ula murmi jiray qareennada ama looyarada hor yimaada maxkamadda sare ee, run ahaantii waxaa la odhan karaa caawa ee, geerida ama maanta geeridan ee, iskeliya uu geeriyooday waxay soo xiraysaa jabtar dheer oo taariikhda maraykanka ah ee garabka muxaafidka ama xisbiga jamhuuriga dadka ku abtirsada ama conservativeka loo yaqaano waxay caawa waayeen haliyey afhayeen adag waxaad sidaad sheegtay baa ronald reagan baa lix iyo siddeetankii soo magacaabay da-da sagaal iyo toddobaatan sannadood buu ku dhintay mid ka mida dadkii ugu muddada dheeraa ee soo maray maxkamadda sare ee maraykanka weeye haddaynu markaa dadkiina dhegaysanaya xoogaa u u faahfaahino sidee ba loo soo magacaabaa garsoorayaasha maxkamadda sare oo sagaal qof ka kooban oo imika uu ka dhintay een, scalia Eh, dabcan eh, eh, marka la eego dastuurka maraykanka eh, waxa eh, awood u leh madaxweynaha eh, maraykanka inuu soo magacaabo garsoorayaasha maxkamadda sare eh, golo aqalka sare ee eh, congresska oo sanadka loo yaqaanaana wuxuu leeyahay ansixinta iyo ogolaanshaha ayuu leeyahay En, waxa markaa hadda dhacaysa madaxweyne obama en, inuu soo magacaabo bedelkii lagu bedeli lahaa garsoorahan dabcan arrintaasi arrin sahlan ma noqonayso obama wuxuu ka fikiri doonaa maadaama uu hadda aqalka sare ama congreskuba gebi ahaan labadiisa aqalba ay gacanta ugu jireen xisbiga jamhuuriga iyaga oo iyaga laftooda hadda sheegay inaanay ogolaan doonin dhulba ilaa inta madaxweyne cusub laga soo dooranayo inaanay ogolaan doonin in ay ansixiyaan garsoore cusub madaxweynuhu laakiin wuxuu isku dayay inuu qof soo magacaabo laakiin intaa ka horeysa sideed baa isugu soo hadhay sideedaasi afar waxaa soo magacaabay madaxweyneyaal madaxweyne kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga afarna waxaa soo magacaabay madaxweyne kasoo jeeda xisbiga republicaanka ama jamhuuriga marka dabcan macnaheedu maaha magacaabistaasi inay yihiin raggani dad siyaasiyiin ah ugu yaraan marka laga eega xagga sharciga inay noqdaan ma aha dad siyaasiyiina ama u aaba yeela ciddii soo magacowday ee waa inay go-aanadoodu noqdaan go-aano madax bannaan oo ku dhisan cadaalad ku dhisan marka taariikhda marka la eego dabcan markaad laakiin eegto inta badan waxaa jira falsafada madaxweynuhu markuu soo magacaabayo qof wuxuu ka fikiraa qof ku qanacsan falsafadiisa oo masalan aaminsan waxyaabaha uu aaminsan yahay hadhowna laga yaabo go-aano isaga raalligeliya ama xisbigiisa inuu soo saaro waan gartay marka cabdi waaxid haddaad ugu dambayntii si kooban aad u eegtid dadka soomaalidu waxay isweydiinayaan sagaal iyo labaatan sannadood in qof garsooraha ee uu maxkamadda joogo bal muddada marka qof garsoore ah loo magacaabo maxkamadda marka laga reebo dhimasho iyo inuu isagu iskii xilka uga tago ma jirtaa muddo cayiman oo uu qofkaasi xilkaa hayn karo mise waa ilaa weligii uu joogi karaa sideese uu ku waayi karaa oo ma laga qaadi karaa haddii loo garan waayo shaqadii loo magacaabay maya waa dastuurka arrintaa qeexay oo jaajajka wixii garsoorayaasha federaalka ah waxa weeye nolosha intay nool yihiin oo dhan ayaa ayaa ay loo magacaabaa oo waktigoodu ma muddaysna yacni in nolo noloshiisao dhan buu qofku ahaanayaa jaaj laakiin waxaa dabcan dhici kara jaajku hadduu galo ama garsoore uu galo dembiyo waa la imbeach gareeyaa waxaa la qaadaa maxkamad baa lagu qaadaa maxkamadaasi waxaa qaada aqalka congresska laftiisaa qaada aqalka hoose weliba ee houseka loo yaqaano kaasaa ka xayuubin kara shaqada laakiin haddii aan wax dembiya gelin inuu isagu iskaga a iska casilo oo uu shaqada ka fadhiisto waa uu heli karaa garsooruhu laakiin garsoorayaashan nidaamka maraykanku qaabku u dhisanya dastuurka waxay ugu qoran yihiin in alle intay nool yihiin oo dhan inay ahaan karaan garsoore waana arrin looga jeedo runtii xikmad baa ku jirta oo waxa weeye in aanu noqonin garsoorku wax sida doorashada oo kale ah gaar ahaan kuwa garsoorka federaalka ah oo go-aano ad adagoo waaweyn qaata ee ay noqdaan dad laysku halayn karo kana madax bannaan qof isle armaa haddii tartan lagula galo oo lagaa qaado kursiga qof taa ka fikiraya go-aan fiican ma gaari kara bay qabaan kaasi wuxuu ahaa brofesor cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo ah sharci yaqaan wax ka dhiga jaamacadda minnesota oo goor dhoweyto khadka telefoonka iigu warramay
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya degmada beledxaawe gobolka geda toddobaadkan waxaa lasoo gaarsiiyey sideed qof oo u badnaa dad wada qoys oo xoolo raacata ah kana gudba xuduudda kenya iyo soomaaliya oo ay ciidamada kenya ka qabteen xuduudda bishii hore waxaa dadkaasi sideedaasi qof toddoba ka mida ay dib ugu soo noqdeen gobolka gado kadib markii xabsigii iyo maxkamaddii loo dhaadhiciyey sida ay sheegeen ay ku soo gateen dhaqaale islamarkaasina xorriyadooda iyo dib u heleen haddaba sida xarigaasi uu dhacay iyo dadkaasi waxay ahaayeen markii horeba ayaa waxaa khadka telefoonka ee degmada beled xaawo aan kula xiriiray barre xareed oo ka mid ahaa dadkaasi ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey sida loo soo daayay haatan iyo xukunkii hore ugu dhacay
anigu horta waxaa la yidhaahdaa barre xareer cali daahir waxaa ka mid ahaa aniga kula hadlaayo waxaa ka mid ahaa aabbahay xareer cali daahir oo jira waxaa ka mid ahaa adeerkay cismaan caafi maxamed oo toddobaatan jir ah waxaa ka mid ahaa xuseen maxamed cali daahir nin la yidhaahdo ilmaadeeraan nahay inta kalena sidoo kale un bay ahaayeen oo dadkaa u wada dhashay un baan ahayn ciidamadii haddii ay na weerareen wayna soo wada qabteen meel la yidhaahdo degmo la yidhaahdo ceelwaaq oo kii yahayna keeneen ciimadii ayaga afar casho ayaa saldhigga booliska nagu lahayay intaa dabadeed meesha ayadahayd waxaa noogu yimid maxkamadda meesha ayadahayd nagula saaray maxkamadii baana maxay idinku xukuntay maxkamadda waxay nagu xukuntay ama shan sinoo xarag ah ama afar boqol oo kun oo lacagta kiihi oo hofeen ah intaa dabadeed raxsaan baan qaadanay meeshii nagula xukumay degmadii ceelaq waa nagala soo qaaday waxaa noola soo qaaday madheera ceelwaaq markii nagala soo qaaday madheeraana aan nala keenin degmo la yidhaahda raamo oo ceelwaaq iyo udhaxayso meesha la yidhaahda madheera ayaa nagula soo hoyoha sidixi markuu waaga baryey oo madheera noola soo waday ayaa ciidamadiina waday markii ay baabuurka na saareen oo madheera ay noola soo wadeen bay dil iyo garaac iyo jirgil bay nagu bilaabeen ma garat maxaa micnaha laydin garaacaya waxa noola garaacaya ma naqaano waan xukunayn maxkamad baa nala saaray inta aana madheera nagala soo qaadin ramona inta madheera aanala keenin ramona nagala soo qaaday ciidamadiina waday xabsiga markay naga soo bixiyeen bay haraanti iyo buud baabuurka nagu geliyeen madheera iyo ramo inta ka dhexaysa intaasay dirdil nagu wadeen dilayeen oo baabuurka dushiisa nagu garaacayeen annaga oona xis lahayn ayaa madheera nala keenay saldhigga booliska nala keenay haye odayaal baa badaxa oo nooga gurmaday odayaashii markii ay noo imaadeen oo na soo booqdeen oo aragtidanadii ay rabeen inayna arkaan ayagana xabsigii baa nagula dabagoy ayagana waa nagula xira ma garan bal waayo waxaad iga warantaa marka markii mandheera laydin keenay een ood xukuman tihiin sida aad adigu sheegtay oo maxkamad kenya idin xukunta xaggee laydin sii wadaa waxaa noola soo wada meesha horta nagula nagula xukumay ceel waaqi baa la yidhaahdaa ee ceel waaqadaas meel ay degmo ay hoos imaato madheeraa la yidhaahdaa noola soo qaada haye markii maceel waq nagala soo qaaday madheeraana aan nala keen laba dhexe way horta meesha nagula dilaayo waa gartay marka adinka maxaa laydinku eedeeyey annagu waxaa nagula eedeeyey in macnaha sharci la-aan aan soo galnay waddanka kenya dembi kale ma aana lahayn mana nagula xukumin mana aana qabin macnaha soo galowta annagoona sharci lahayn inaan waddanka kenya soo galnay annagoo reer soomaaliya oo soomaaliya u dhalanay intaan unbaa nagula xukuma annaga xoolo dhaqata ayaad aheedeen marka bal waxaad iiga warantaa xoolo dhaqatada adinka ma kala taqaanaan seerka ama xuduudaha mise waad iska socotaan labada dhinacba oo waa la isaga kala gudbaa ee dalalka kenya iyo t- iyo soomaaliya dadka xoolo dhaqatada oo kenya iyo soomaaliya xadduud ma kala laha ma kala yaqaanaan waa xoolo dhaqato hadba meeshii roob uu ka doo ama xooluhu daaqsintooda ay ay eh, laga helayo bay isla guuraan oo isla goosaan oo degaan kenya arrintaasi ma ogeed marka Een, way ogta kenya dadka reemiyiga oo xoolo dhaqatada hadba inay meel isula guuraan oo isla daaqaan oo biyaha iyo baaska isula daaqaan oo meel u wada raadsadaan kenya way ogtaa maxaa marka laydin xukumay oo laydin xirxiray waxaa noola xukumay oo noola xirxiray anagu ma garanayno saan u joognay unbaa anagu nala weeraray arrintaas baana nagula sameeyey dabeecadaasna waaba dabeecad ay leeyihiin oo sidaas bayba dadku ku laayaan oo waan wax eh, in badan bayba sidaa ahaayeen Een, intaa markii ay dhacday oo madheera nala keenay annaga oo sakaraada eh, kareexadii iyo jugti iyo nabarkii ay u geysteen buuna aabahay u dhintay aabaha marka ma intii lasoo waday dhexdu ku dhintay mise markii mandheera la keenay madheera baa nala keenay madheera asagoo garaabisaha baabuurka laga diyey madheera markiiba haddana waa nagala qaaday Een, baabuur baa annagoo wada sakarado asagana nafta qarracay ku leedaha nagula tuuray kabti buudkeed baa lagula istaagay sigaar baa lagu dul shitay Een, meel la yidhaahdo banis marka aan marayno gaarisa xaggadana noola waday nafta ka faaruqda Ee, meel la yidhaahdo wajeer baa laba saac oo habeenima nala geeyey halkaas markaan marayna annaga aniga aabahay bidhaanta isagoo meyda halkaasaa meydkiis bidhaantii igu dambeysay aniga gaarisa habeenimo xabsi oo iskurita annaga intanada kale nala geliyay asagina halkii unbaa noogu dambeysay oo meel la geeyey ma naqaano ma garan waa gartay markaasi marka ma hubtaa inuu meyd ahaa oo uu dhintay mise dhaawac buu ahaa maya meyd buu ahaa Eh, laba saac oo habeenimo iyo shan saac oo maalmeed inta ka dhexaysa intaa baabuurka dushiisa ayaan isla wada saarnin asagoo meydaha iyo annaga oo nafta nagu jirta ma garan waa gartay bal hadda sida laydinku soo sii daayay haddaad nooga waranto sidee hadda ay ku suurowda in laidinsoo daayo afar boqol oo afar kun oo dollar baa calaa qof lagu feeno laguna xukumay Eh, labaatan iyo sideed kun oo lacag eh, labaatan iyo sideed kun oo feenaha nagala qaato nagula soo sii daayo
bare xareed oo ka mid ahaa dhowr qof oo xuduudda kenya iyo soomaaliya laga qabta iyagoo markaasi xoolo dhaqato ahaa siday sheegeenna lacago lagu soo sii daayay xabsigooda xukunkii kadib ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka beled xaawi ugu waramayey haatana gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay balse intaynu ka bixin barnaamijkii ciyaaraha sahre ciidla nuur ayaa maxamuud mascade kala sheekaysatay ciyaarihii ugu waaweynaa ee dhacay
aad baad u mahadsan tahay zahra ee kooxda sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysay manchester bay jabsatay waa manchester united ee laba iyo hal ayay kaga badisay dad fada- dad fara badan ma filayn guushaas inay dhici doonto bournemouth gurigeeda stoke city ayaa kaga badisay crystal palace oo walwahan oo maalmahan guuldarrooyinku ay dhinac yaaleen labiiyo xal waxaa kaga badisay kooxda watford everton gurigeeda lagu timo wesbermajalbian ayaa xal iyo eber ku martay norwich city iyo westham united wastaafi waayeen labiiyo laba ayay ku kala baxeen bayet ayaa xidigii garoonka ahaa oo goolna dhaliyey goolna dhigay kooxda westham ayuu u ciyaaraa swan city gurigeeda lagaga badiyey southampton ayaa hal iyo ku badisay chelseana wacdaro ayay dhigtay kulankii ugu yaabka badnaa bay badisayo shan iyo hal waxay ku qabatay kooxda newcastle united waan gartay maxamuud ee ciyaaro xiise badan bay dabcan ahaayeen bal waxaad nooga warantaa dhinaca iyo talyaaniga goor dambe oo xalaya ciyaaro aada loo sugayey baa ka dhacay dalkaasi talyaaniga yuventus iyo napoli ayaa fooda istaray bal iyagana maxay ku dhammaatay ciyaartaasi ee zahra kulankan dabcan natiijadiisu waxay ahayd mid ee, wax badan ee, ka odhanaysay ee, kala horeynta horyaalka waddanka talyaaniga oo kulankan xalay markii laiskugu yimid yuventus laba dhibcood ayaa laga sarreeyey hadday badisana waxay noqonaysay inay hogaanka qabato kulan la isku riiqday mar ee, lagu dhowaadayba sagaashankii daqiiqo ciyaarta oo laba daqiiqo oo keliya ay ka harsan tahay ee ciyaaryahanka la yidhaahdo simeone saza waxa uu u dhaliyey kooxda yuventus gool ee xataa weriyaashii ciyaarta tabinayay afka qaylo furteen Able to turn and tries it left footed. Oh, what a hit! It's potentially the match winner. And yet again, the champions have found a way. It is quite simply what champions do.
ee sidaasaad maqlaysa sahraaye oo weriyuhu oo u qaylinayo waxa uu ahaa goolku mid aad u qurux badan islamarkaasina saddex dhibcood oo guula gaarsiiyey kooxda yuventus oo iyadu haatan horyaalka waddanka talyaaniga hal iyo eber ku badisay kuna hogaaminaysa hal dhibic oo hadda waxa ay ka sara martay kooxda napoli waxaana dad fara badan ay leeyihin haddiiba halkan yuventus timid laga yaabeeba horyaalka waddanka talyaaniga mar kale inay ku guulaysato hadday markan ku guulaysato shan maro isku xigta ayay noqonaysaa kooxda keliya shan maro isku xigta ku guulaysata marka ayada laga reebo waa kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee torino garoonkan waxaa ku jirtay kob iyo afartan kun oo daawadayaala waana tiradii ugu badneyd ee garoonkan cusub ee yuventus stadium soo booqata
maxamuud mascade aad buu mahadsan ciyaarihiibuu iiga warramaya halkaad nagala socotaan waa v o a washington gabagabadii idaacadda ayaynu soo gaadhnay codkaasi muusiga idin soo gaadhayaana waa fanaaniinta cawaale iyo hana yuuke guud ahaan idaacaddii waa naga intaa waa sahre ciidle nuur iyo saare cabdi axmed oodinle subax wanaagsan
kalgacaylkii kayahaagii kor u qaadid kamil yeeshaan kaga mahadnaqi kalgacaylkii kayahaagii kor u qaadid kamil yeeshaan kaga mahadnaqi kulaytid qorax qaadiyo dayaxa kore dayaxa kore nuri kafi kulaytid qorax qaadiyo dayaxa kore dayaxa kore nuri kafi waxaa tahay kiin guxla kordhigo kidingiilo kotoriman tahay ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhow soo tubo qahanuura waxaad tahay kiin ruux la kordhigo kidingiilo ku tariman tahay ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhow soo tubo kahanuura